taliyaha ciidanka booliska somalilan sareeyo gaas cabdilaahi fadal yimaan ayaa kulan xogwaraysiya kula yeeshay guddida nabadgelyada ee golaha guurtida somalilan xarunta taliska guud ee baleyska waxaanu taliyuhu warbixin ka siiyey guddidaasi xaaladda nabadgelyada waddanku halka ay marayso isagoo oo tilmaamay in xaaladaasi ay meel fiican ay marayso waayo nin dad la raaciyey oo bilaadan raaciyey oo dee rabashuu la raaciyey shaqadiisu iyadu male minid male saacad male saac male runta horan fariska waxa weeye ciidankaas waa shaqaynaya waana u mahad celinaya waxaanana aaminsanahay oy yihiin ka bilow saraakiisha sare saraakiil xigeenka alufleyda dableyda inay yihiin naftood hurayaal bulshada reer somalilan iyo qaranka reer somalilan naftooda caasimadda waxaa jira kooxa dhallinyaraa oo gurubguru dagaalaba ilaa saddexdii sana u dambeeyey waxa weeye markaa waxaa la yidhi meyd maxaa ugu dambeeyey kaalasiisada xalay ugu dambeysay dee waxa weeye dhowr iyo soddon baanu qabanay ay ku jiraan qaar xukuman oo maqnaa qaar xukuman oo maqnaa ay ku jiraan ayaa la qabto saaka xabsiga la geyey waxaana weeyaan kuwaa ka marag furasaan ee dee laga yaabo inay guryihiinaba habeenkii iyagoo ciidanka jiray inay sulakii soo galaan ayaa markaa halkan taliye inankaygu masaajid buu ka soo baxo masaajid buu ka eedaamay halka uu sidoo kalena uu faahfaahin dheer uu ka bixiyey howlgalla ay ciidamadaasi boolisku ay ku soo qaqabteen dhalinyaro kooxo isku abaabushay oo nabadgelyada caasimadda somalilan wax u dhimaya nimankaa dhallinyaradaa waxay ku hubaysan yihiin faashash waxay ku hubaysan yihiin midiyo waxay samaysteen tooshash si ay ciidanka u waxyeeleeyaan oo cawaraan tooshash aad nuurkoodu u badayay sabaha ay qaadeen qaar la midaanu qaadnay mar walbana qorshe la yimaadaana anaa qorshe ka gedisan tab iyo xeeradaanu ku qabanaanu samaynaa geesta kalena taliyaha ciidanka booliska somalilan waxa uu dardaaran culus u diray waalidiinta dhashay dhallinyaradaasi magaalada hargeysa amnigeyga khalkhalka gelinaya imanka laastri dayskii ugu dambeeyey waxaanu ku qaadnay olole xoog le dhallinyaro badan baa la qabtay ifan xitaa waxaanu amar ku bixin ninku markuu ilmihiisa qabsan waayo hadhow hadday ku dhacdo waxoo ama dhibaata gaadhin xoranaya bilayskaa inankayga waxyeelay ciidamada waxyeelay dee in waalidkii la qabto waayo haddii isaga laftii waalidkii dhibaata markuu dhibaato geyso waalidka laftii dhibaata kasoo gaaraysa isagoo laga yaaba inan waxba kooga waalidku marka waxa weeye arrintaa waxaanu ku haynaa gacanta waa hawl maalmeedkayaga joogtada ah maanaan qabanay kuwanaanu qabanay sharcigaanu horgeynayno haddii aan ka hortag la samaynayn oon xuuraan la samaynayn oon dhexgel la samaynayn gebagabadii kulankaasi xogwaraysiga ahaa guddoomiyaha guddida nabadgelyada ee golaha guurtida somalilan xildhibaan xirsi ciise jaamac ayaa uga mahadnaqay warbixintaasi waafiga ah ee taliyuhu ka siiyey xaaladda nabadgelyada caasimadda diyadoo dhan waan isku yeelinaa bal wixii ka soo baxaan haddii alaymanu ka wada socon doonaa sidaasaanu haddeer shirkii noogu soo gadoobay waadna ku mahadsan tihiin aadna wadin salaamayna